ahead.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efimada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado labaatanka bisha nofembar labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaa xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid a dhallinyaro ku nool magaalada nairobi oo in ka badan kumbug u ururiyey maktabadda magaalada garbahaare waxaan ugu arrintan ugu dhalisay inaan sameyno maktabadii oo ah maktabad ugub ah oo markaas la sameeyey una baahan in la garab istaago oo loo ururiyo buugaag buugaagta maktabadda ewel taale waxay aday buugaag saddex kun camal ku dhow markaa aragnay waxaa isnidhi baahida jirto oo maktabadda buugaag ay u baahan tahay
waxaad kalood maqli doontaan dhallinyarada waxbarta ee dugsiga sare ee magaalada laascaanood oo ku haminaya helitaanka tababaro dhinaca farsamada gacanta ah heesahaan idiin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in goordhoweyd qarax ka dhacay magaalada gaar ahaan wadada maka almukarama gaarigan ayaa la sheegay in kadib markii uu qarxay ay ku dhinteen laba qof wararka laga helaya dad goobta ku sugan ayaa sheegay in gaarigan uu leeyahay xildhibaan daahir amiin jeesow balse xilliga uu qaraxu dhacay kumuusan jirin baabuurkiisa waxaa soo kordhay arrintaasi ku saabsanna idaacadeena dambe ayaad ku maqli doontaan
sarkaal sare oo ka mida mucaaradka yemen ayaa u sheegay kooxdiisa mucaaradka inay joojiyaan gantaalada ay ku garaacayaan dalka sacuudiga xilli qaramada midoobe ay diyaarinayso wadahadalla nabadeed dagaalkan ayaa ka qarxa magaalada dekadda ee xudayda isniintii shalay xilli ay socdeen dadaallo la doonayo in lagu xoojiyo wadahadallada xabajoojinta saraakiisha milatariga yemen ayaa ku eedeeyay kooxda xuutiyiinta yemen inay rasaas kusoo tuureen magaalada dhanka bari ku taalla ee dekedda ah taasoo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka dowladda taageersan kuwaas oo ka jawaabay rasaasta waxaana kadib iyana duqaymo geystay diyaaradaha isbahaysiga sacuudigu hogaamiyo
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dhalinyaro isa soo abaabulay si iska uxu qabso ah oo ku sugan magaalada nairobi ayaa boqolaal buugaag ah u ururiyey maktabad dhowaan laga furay magaaladaasi garbahaarey ee gobolka gadow warbixintan waxaa nairobi kasoo diray khadar maxamuud xareed kulan weyn oo ay dhallinyaradu buugaag ugu aruurinayeen maktabadda magaalada garbaharey oo ka dhacay xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa waxaa ka soo qayb galay dad isugu jira ganacsato aqoon-yahano iyo ardayda soomaaliyeed ee magaalada nairobi waxaana dhallinyaradu ay kulankaasi ku aruuriyeen in ka badan kun buug oo kala duwan oo ay ugu talagaleen xarunta akhriska ee magaalada garbaharey deeqa maxamed gaaroodi waxa ay ka mid ahayd dhallinyaradii soo qabanqaabiyey kulankan buugaagta lagu aruurinayey waxaan ugu arrintan ugu dhalisay inaan sameyno maktabadii oo ah maktabad ugub ah oo markaas la sameeyey una baahan in la garab istaago oo loo ururiyo buugaag buugaagta maktabadda ewel taale waxay aday buugaag saddex kun camal ku dhow markaa aragnay waxaa isnidhi baahida jirto oo maktabadda buugaag ay u baahan tahay walow aanan buuxin karin inaan haddana isku dayno inaan waxyar un aan ka taabanno sidaa darteed inaan maanta u istaagno oo magaalada nairobi oo ah magaaladii soomaali dhan ay degan tahay inaan u ururino maktabada garbaharedhallinyarada keliya soo abaabulay kulankan weyn aad iyo aad dhallinyaro basa soo abaabushayyhadda buugaagta tooska inoo soo xoratay waxaa weeye kun boqol afartan iyo sagaal buugaa noo soo xoratay hadda yabooh wuu jiraa lacago kaash ah way jiraan oo na soo gaaray oo caadi aan u qabanay lacago embeesa lagu soo diray way jiraan kuwo oo la ballan qaadayna way jiraan iyo buugaag la ballan qaada weli aansan na soo gaarin insha allah maalmaha soo socdeen waa rajaynayna inayna soo gaaraan guud ahaan dadkii kala duwanaa ee buwaagta ugu deeqay maktabadda garbaharey islamarkaana hadalka ka jeediyey kulanka ayaa ammaanay kaalinta ay dhallinyarada soomaaliyeed ay ka qaadanayaan horumarka dalkooda ka socda runtii waa arrin aad u fiican arrin aad loogu farxo weeye in dhallinyaro soomaaliyeed ay is-abaabuleen oo halkii ay wax kale ku fekeri lahaayeen oo dagaal iyo dhib iyo qarax iyo dil ay ku fekeri lahaayeen iyo ree hebraan iska dhicinno inay ku fakereen in library laga furo magaala magaalooyinka soomaaliya ka mida khaasatan magaalada garbaharey oo arrintaa layska kaashado dadkana taa loogu yeedho runtii fikir cajiib ah oo aad u cusub oo ummadda moralkeeda kor u qaadaya wey marka aad baan ugu faraxsannahay sida muuqatana aad baa loo soo ajiibay sidee uga qayb qaadanaysaan haddaad tihiin ganacsatadii iyo culummadii soomaalida isli
dee qofba sidii uu awoodu uga qayb qaadanaya anugu waxaan rabaa inaan buwaag insha allahu tacaala buwaag rasmi ah oo tiro badan inaan keeno oo isugu jirta buwaag islaamiya iyo buwaag akademiga labadaba magacayga waa firdowso cabdulqaadir cabdi waxaan ka mid ah dadka maanta ka soo qayb galay kulankan quruxda badan ee buwaagta loogu aruurinayo maktabadda garbahaare ma aha markii ugu horreysay markii labaad weeye aana maaragtay reer garbahaare is aragno sanadkan dhexdiisa waxaan isla joognay buug feerkii muqdisho barnaamij aad u qurux badan ayuu ahaa dadka ka soo qayb galay dad maaragta wax badan ku deeqay buwaag badanaa lagu yaboohay buwaag badanaa lagu deeqay dhalinyarada ka waran insha allah energy aad iyo aad u qurux badanaa ku jira waxaan isleeyahay dhallinyaradu haddii sidaas ku wadaan waxaa laga xoroobayaa dhallinyaradii la haystay oo la dhihi jiray ma liibaanayaasha lagu liibaano maxamed cilmi dhicisow oo ah abwaan da'yar ayaa gabay kooban ku cabiraya muhiimadda uu akhriska bulshada u leeyahay runtii markii laga hadlo waxaan leeyahay qalinku waa deeqda oo qor'aalka lagu hodmaa qur'aanka u fiirsa oo qardhaas weliga ka dhigo baqara qaaf iyo bal eeg qureesh huud iyo ancaam qasas qalam iyo anfaal qaarica waaqica axqaaf qadri iyo suuradaha kale qisas yaablaa ku yaal qabar sugan baa ku yaal qaynuun iyo waxa ku yaal qarnigan sida loo xukumay marka bal ka waran dhallinyaradan kacdoonkay wadaan dalkii waxaa ku soo badanaya maktabado badan oo dhallinyaradu ay ka qayb qaadanayaan maxaa is leedahay dhallinyarada maxaa ku soo kordhaya waxaa farxad gelinayso dhallinyar buugaag akhrinayso dhallinyar buugaag isugu deeqayso dhallinyar qalinka qaadanayso middaas ayaa aad ii farxad gelinayso waxaana ku soo kordhaya bulshada soomaaliyeed ilbaxnimo waxaa ku soo kordhaya bulshada soomaaliyeed inay caalamka la jaan qaadaan intii naga dhinneeday ayaan maanta kordhisanaynaa intii naga dhimeed ayaan maanta fahmaynaa khadar maxamuud xareed v o a nairobi
meelwalba waad nagala socotaan waa barnaamijkii v o a ee aad dhallinyarada aanu ugu talagalnay ee dhallinyarada maanta qaar ka mida ardayda wax ka bartay iskuullada ku yaala magaalada laascaanood ayaa sheegay in aysan haysan tababaro dhinaca farsamooyinka gacanta ah wariyaheenna magaalada laascaanood cabdikariim olol ayaa la kulmay ardaydan warbixintan ayuuna ka diyaariyay
dhallinyarada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ee wax ka dhigta ayaa waxay ka hadlayaan sidii ay u heli lahaayeen xirfad ay gacmahooda ku shaqaystaan xilliga dhallinyaradu ay ku jirto goobaha sekandariyada qaar ka mida ururada dhallinyarada magaalada laascaanood oo ka shaqeeya iyo macalimiinta iskuullada wax ka dhiga tay waxbarashada ku jiraan xirfad ay ku shaqaystaan marka ay dhammeeyaan waxbarashada dugsiyada sare maxamed cabdirasaaq maxamed oo macallin wax ka dhiga iskuul ku yaala magaalada laascaanood waxa uu sheegay in muhiimad gaar ay u leedahay ardaydu inay helaan xirfad ay ku shaqaystaan xilliga waxbarashada soo dhameeyaan horta way wanaagsan tahay mataqaanaa ardaygu inuu xirfado badan leeyahay ayadoo aqoontii ay gaar tahay ayaa waxay kaloo ay muhiim tahay qofka ay ka caawin kartaa nolol maalmeedkiisa inuu ku kaabo xirfado badan sidii qofka mataqaanaa dhanka gabdhaha cilaansaar ama mataqaanaa farshaxano badan wiilasha iyaga laftirkooda mechanic electricity waxyaalo badan oo gacantaada mataqaanaa ku hodmi kartid oona kaa caawin kara midda taas ay mataqaanaa sababaysa in la barto ama la daraaseeyo waxay tahay dee yacnii ardayga markuu iskuulkii soo dhammeeyo kale waxaa laga yaabaa mataqaanaa inuu shaqo waayo ama shaqadii ay wakhti ku qaadato waxay dhiirigelin gaara siinaysaa ardayga inuu keliya waxbarashada uu soo bartay keliya uusan ku tashan uu yacnihii xirfado kale oo mataqaanaa ka caawin kara noloshiisa uu heli ka waran marka ardaygu dhinacna wax ka barto dhinacna uu xirfad ka helo hadhow markuu suuqa yimaado ka waran horta ardaygu waxyaalo badan bay ka saacidaysaa inuu mataqaanaa labada xirfad xirfadii dhankii qalinka ahaa iyo dhankii gacantii markuu isku wato de qofkaas waxaan dhihi karnaa waa qof exbada ha waa qof dhisan xag maskaxana qofka mataqaanaa way koraysaayo brainkiisa wuu koray uu kacaysaa maskaxdiisa oo waxaa laga yaabaa mataqaanaa aqoontiisii inay labaatan basenjer ahayd xaggii gacantii ku daray shan basenjer labaatan shan basenjer maskaxdiisa markay ku jirto toddobaatan iyo shan bulshadii uu soo dhexgalo markaas keliya boqolkiisii maskax yacni dhan maskaxiyan qofkii bilaadanka saasay ku dhammaystiri karaan ayaan isleeyahan sidoo kale shayme maxamed warsame waxay ka mid tahay ardayda dugsiyada sare ka dhigta magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxayna iga waramaysaa hablaha kale ay aragto iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan horta awalan oad ku mahadsan tahay sidan quruxda badanaad fursada noo siisay anigoo ah arday ka mida ardayda ku dhaqan ama dhalinyarada ku dhaqan gobolka sool gaar ahaan magaalada laascanood runtii haddaanu nahay ardayda gobolka sool maba helo tixgelin ama muhiimad runtii xagga dhanka waxbarashaa ama haddaanu annagoo waxbaranayna runtii ma helo xag farsamo ama haddiina loo samayn lahaa farsamooyin gacantaa waanu kusii dhiiran lahayn inaanu runtii waxbarashadeeda hore usii wadno laakiin markii aanu weyno anagu inaanu waxbarashadii keliya aanu sii wadno oanu farsamooyin kale oo noo gaara sida hadday tahay cilaansaarkii hadday tahay harqaankii hadday tahay fursado badan oo ka mida fursadaha farsamada gacanta haddii la heli lahaa runtii gabdhaha ku dhaqan gobolka sool oo dhan waxay ama gabdhaha ku dhaqan soomaaliya oo dhan waxay taas ay dhiirigelin muhiima usii noqon lahayd inay naftooda sii dhiirigeliyaan oo boos door muhiim inay ka leeyihiin lafdhabarta ay ku nool yihiin ama bulshada ay ku nool yihiin bay ogaan lahaayeen balse taa kama helaan dhalinta ku dhaqan gobolka sool marka ay gabadho ay jaamacad ay aado dalka dabadiisa ay soo qaadato years haddana ay gurigoodii kusoo noqoto iyadoo waxbarashadii soo qaadatay iyadoo waxbarasho haddana xaggii cilmiyan ay ka dhisan tahay haddana laakiin ay fursado shaqaysan helen taasi waa baahida ugu weyn ee haysata gobolka sool dhalintii oo runtii haddii ay wiilaltahay ama gabdho tahay wiilkii markuu dugsigii uu soo dhammeeyo dugsiga hoose dugsigii dhexe isagoo maraya markuu ama kii sare uu dhammeeyo isagoo jaamacaddii hididiladii jaamacaddu ay ku jirto waxa uu waayayaa runtii boos uu ka lahaa doorka laakiin qiimo intee la-eg bay ku lahaan lahayd inaad dadna iskuulka sare ka dhigato sidoo kalena aad hesho meelaad ama galabtii oo kale ama habeenkii oo kale aad xirfada harqaanka farshaxanka wax la tolayo oo kale aad ka barato fursadna u noqon lahayd hablo fara badan oo adiga kula mid oo dugsiga sare dhameeyey haatana aan shaqo haysanin oo aan jaamacadaha iyagu haatan gelin waxay noqon lahayd runtii fursad aada muhiima ama aniga dhanka maskaxiyan iyo qalbi ahaan waxay noqon lahayd mid runtii aniga farxad gelisa niyadaydana soo kobcisa oo maskaxdayda soo dhista waayo aan xaggii aqoonta xaggii cilmiga ka baranayo xaggana aan dhankan gacantayda anigu aan isaanfacayo waxay noqon lahayd runtii boos aniga ama hablaha aniga ila dhigaay ay u ahaan lahayd dhiirigelin waayo marka ay arkaan dhigoodii oo runtii boos muhiima doorka bulshada kaga jira waxay u noqon lahayd boos runtii iyagana ay ka helaan dhiirigelin fara badan
v o a magaalada laascaanood
halkaad weli dhegeystaan nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanida farxiya fiska iyo heeskeedii qalbigan kugu daahay
But I don't know, I have to
codka macaan ee farxiyo fiska iyo heesta qalbiga aan kugu daahay aanu intaasi ku dhaafno markana waa ciyaarihii
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horayno wararka goosgooska ciyaaraha ciyaaryaanka xulka kubadda cagta dalka faransiiska iyo naadiga manchester united paul bogba ayaa u sheegay ciyaartooyda yuventus inuu doonayo inuu ka tago manchester united kuna laabto seriada dalka talyaaniga sida uu qoray wargeyska daily mail ee ka soo baxa waddanka ingiriiska labada kooxood manchester united iyo yuventus ayaa waxa ay dhowaantan yeesheen kulamo ka tirsan koobka champions liiga oo guruubyadu ay sarkeen markaas oo labadii kulan ee dhinacyadu ay yeesheen dhibcuhu ay kala qaateen yuventus ayaa la filayaa in ay sidoo kale la soo sixito ciyaaryahankaasi paul bogba marka la gaaro bisha january sida uu wargeysku leeyahay mustaqbalka ciyaareed ee paul bogba ee naadiga united ayaa waayadan dambe mugdi ku jiray kadib markii isku dhacyo dhex maray isaga iyo tababaraha kooxda kubadda cagta ee manchester united jose marino taasoo sababtay in sidoo kale laga xayuubiyo kabtan ku-xigeennimadii ee naadiga kubadda cagta manchester united bogba ayaa hore ugu soo dheelay naadiga kubadda cagta yuventus naadiga real madrid ayaa wararka dalka ingiriiska ka imaanaya waxa ay sheegayaan inay doonayso inay la soo wareegto ciyaaryahanada marcus rashford iyo xidiga naadiga tottenham hosper christian ericson wargeyska daily mail ayaa qoray in sagaashan milyan oo bown ay ku doonayso nadiga real madrid inay ku kharash garayso labadaasi ciyaartooy real madrid ayaanan buuxinin booskii uu ka tagay ciyaaryahan cristian ronaldo waxay doonaysaa in ciyaartooy dhowr ay la soo wareegto si ay u buuxiyaan booskaas sidau wargeesku leeyahay waxa ay nadiga isha ku haysay ciyaaryahan marcus rashford oo ay ku doonayso konton milyan oo pound iyadoo sidoo kalena christian ericson ay ku doonayso lacag kale oo ilaa afartan milyan oo pound gaaraysa si ay sidoo kale beddel uga dhigto ciyaaryahan luka modrij oo isaguna xaaladiisu aysan wanaagsanayn ee lasii joogitaanka naadiga real madrid oo waantanna si weyn loola xiriirinaya inuu naadiga ka tagayo oo aadayo dhinacayo seeriada dalka talyaaniga gaar ahaan naadiga kubadda cagta inter milan xidiga naadiga b s g adrian rapio ayaa la sheegayaa in uu ku biiri doono naadiga barcelona xilli ciyaareedka soo socda isagoo markaasi khandaraaska kula jooga naadiga kubadda cagta b s g sii dhammaanaya adrian rapio ayaa waxa uu diiday khandaraas cusub oo naadiga b s g ay u soo bandhigtay sida warbaahinta mundo deportivo ee dalka sbain ka soo baxda ay leedahay waxaa ciyaartooygaasi uu doonaya in uu ku biiro naadiga kubadda cagta ee barcelona barcelona haddii ay ciyaartooygaasi iyo iyadu ay heshiiyaan waxa ay la saxiixin doontaa heshiis keliya kandaraaskiisa ku kacaya waxaana dalka sbain ka dhisan ay hore isugu dayday in ciyaaryahankaasi uu ka mid noqdo heshiiskii hore naadiga kubadda cagta ee b s g ay ugula wareegtay ciyaaryahan naimer junior ee b s g ku biiray markaas oo barcelona ay doonaysa in sidoo kale lagu daro ciyaaryahankaasi adrian rabio ha yeeshee aysan suura galin xibinta ciyaaraha dhegaystayaal halkaas aynoo joogto
wanaagsan dhegeystayaal mar kale waa barnaamijkii dhallinyarada maanta oo aad kala socotaan v o a washington xuseen barroo dhinacayga fadhiya aan ka codsado inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa mahadsanid falastiin wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in goordhoweyd qaraxu ka dhacay magaalada gaar ahaan wadada maka al mukarama gaarigan ayaa la sheegay in kadib markii uu qarxay ay ku dhinteen laba qof warar laga helayay dad goobta ku sugan ayaa sheegaya in gaarigan uu leeyahay xildhibaan daahir amiin jeesow balse xilliga qaraxa uu dhacay aanu ku jirin baabuurkiisa wixii kusoo kordha qaraxaasi idaacadaha soo socda ayaad ku maqli doontaan saraakiil sare oo ka mida mucaaradka yemen ayaa u sheegay kooxdiisa in ay joojiyaan gantaalada ay ku garaacayaan dalka sacuudiga xilli ay qaramada midoobay diyaarinayaan wadahadallo nabadeed dagaal ayaa ka qarxay magaalada dekedda ah ee xudayda isniintii shalay xilli ay socdeen dadaallo la doonayay in lagu xoojiyo wadahadallada xabad joojinta saraakiisha milatariga yemen ayaa ku eedeeyey kooxda xuuthiyiinta in ay rasaas ku soo tuureen magaalada dhanka bari ku taala ee dekedda ah taasoo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka dowladda taageersan kuwaasoo ka jawaabay rasaasta waxaana kadib iyaguna duqeymo geystay diyaaradaha isbahaysiga sacuudigu uu hogaaminayo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa in uu maanta dib u eego warbixin buuxda oo ku saabsan dilkii jamaal khashuqji warbaahinta maraykanka ayaa tabinaysa in wakaalada sirdoonka maraykanka ee c i edu ay rumaysan tahay inuu dilka khashuqji uu ka dambeeyey dhaxal sugaha sacuudiga maxamed ibn salmaan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sabtidii sheegtay inaanay jirin natiijo kama dambaysa oo kasoo baxday arrintaasi saraakiisha sacuudiga ayaa beeniyey in dhaxal suguhu uu ku lug leeyahay dilka khashuqji sidoo kale madaxweynaha maraykanka ayaa eedeyntaasi ku tilmaamay mid lagu degdegayo mahadsaned xuseen markana dhegeystayaal dhinacii kaalimaha heesaha inoqa xabiib iyo codka siciid taariikh
xikmad iyo aqoon qurux iyo xishood xasil iyo dadaal xawaleydato xikmad iyo aqoon qurx iyo xishood xasil iyo dadaal xawalayda too xakim siiyeye rugdigaagiiba mirna xogaystayo mirna iskayga degtay in noqo xabiib rugdigaagiiba mirna xogaystayo mirna iskayga degtay in noqo xabiib kastana ugu qalbigaad xushaa sildiday hau qodin xabaa maatan hau qodin xabaal maatan habadin hau qodin xabaa maatan habadin kastana ogo qalbigaad xushaa casildiidaye hau qodin xabaa maatan hau qodin xabaa maatan habadin hau qodin xabaa maatan habadin xujo iyo midaan korfiyo qilaab xaqir iyo isiir lagu xamanayo xaakim kadhigo kadhigo xujo iyo midaan xurfiyo qilaab xaqir iyo isiir lagu xamanayo xaakim kadhigo kadhigo xarxaraf nafta mirna magaca xusto mirna ku xisaabsabte inoqo xabii xaraf nafta mirna magaca xusto mirna ku xisaabsabte inoqo xabii xakastana ugu qalbigaad xushaa xasildiiday hau qodin xabaa maatan habadin hau qodin xabaa maatan habadin hau qodin xabaa maatan habadin kastana ugu qalbigaad xushaa xasildiiday hau qodin xabaa maatan codkaasi fanaanka saciid taariikh iyo heeskiisa iinooqa xabiib ayaan kusoo gabagabaynana bahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaasiyo nabadgelyo
xawalaydato xaakim siyeye siyeye xikmad iyo aqoon qurx iyo xisho xasil iyo dadaal xawalayda tuubo xaakim siyeye siyeye xubdigaagiiba mirna xogaystayo mirna iskayga degtay inoqo xabiib gagiba mirna ogeystayo mirna iskayga dirtay inoqo xabiib